warqadan bal horta inay ka timid inaan ogaado oo warqaddii saxda ahayd ay tahay inay golaha wasiirada ka timid oo ra-iisul wasaaraha ka timid amaa warqaddu khalad tahay oo khalad loogu keenay mudane guddoomiye waxa weeye waa rumaysan laahay waa rumaysan la'ahay golihii wasiirad- wasiirada ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inay si wadana isugu raaceen in la yidhaahdo dastuurkii dalka uu ku dhaqmahayey maalintaynu xorriyadda qaadanay ilaa maantay xagga ha layska dhigo ha lagu tunto qof ajnabiya dartiis hal qof oo ajnabiya dartiis waxay arrintaani xasuusinaysaa dowladdan dowladdii ka horraysay oo saxiixday eu-du xafiis xafiisyo ay ka dhisanayso meesha la yidhaahdo eh, xarane markaasaa waxaa ku yaalla heshiiska lala galay eu-da qof soomaaliya kama shaqayn karo xafiisyadaa markii la dhiso ama ha haysto baasiboor ajnebiya ama yuusan haysan qof soomaali u dhashay kama shaqayn karo mudane guddoomiye warqadaani waa khiyaano qaran weeye warqadaasi waa khiyaano qaran baarlamaanka ogaada baynu nahay waxaan ka wakiilnahay in ka badan malyan oo dadka waa la yareeyaa soomaalida ah dhowr iyo labaatan malyan baan dadkaas xuquuqdoodii weeye waxa maanta laga hadlayaa wax badan baanu saburay waxaanu u saburaynay waxay ahayd dowlad jacayl dowlad jacayl bay ahayd yaan wax biinba- la biin baa lalahaa maalin walba in lagu xadgudbo hanti iyo maamul iyo xeerar iyo dastuur shacbiga soomaaliyeed oo sidii la rabo loo maamusho shalay bay ahayd kilomitir oo badda soomaaliya baa waxaa la bixiyey iyo konton sharikadood oo shiinaysa la siiyey waa nimankii soo xaalufiyey meesha la yidhaha west africa baddaada lix bilood bay ku soo xaalufiyeen kuwaas baa faraha laga saaray oo aamusnayn maanta in la yidhaahdo haddana haddana in la yidhaahdo maantay haddana in la yidhaahdo maantay dastuurkii dalka u yimid muwaadin soomaaliyeed muwaadin soomaaliyeed baa u tartami karaa la tirtirayaa xeerka kan halkan ku qoran oo boqol iyo afar iyo toban boqol iyo toddoba iyo toban wuxuu leeyahay muwaadin soomaaliya keliya oo qualifyda baa u tartami kara central bankiga kaasaa la tirtirayaa tirtira xildhibaan waxaanu ku taariikhaysnaanaynaa inaanu gallay khiyaano qaran shacbiga soomaaliyeed boqolna maaha waana maqlahayaan markhaati bay ka yihiin ilaahay baa markhaati ka ah waxa weeye xuquuqda ay leeyihiin idinkoo laba boqol iyo toddobaatan oo wakiilka ah ha baabi'inina hana tirtirinina waa mahadsantii